barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystiyaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gagaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha meyna waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo iskiis isu xilqaamay inuu dhallinyarada asxaabtiisa ahi uu kala taliyo sidii ay shaqo u heli lahaayeen iyo xirfado kale oo looga baahan yahay dhallinyarada qofka dhalinyarta c v-ga habka loo qortaan barnaa ee waxaan tusnaa mataqaanaa ama isku dayaa inaan tuso ama kala taliyo habku application fiican u qoran lahaa ee waxaan isku dayaa in ee, qofkan dhalinyarta ah ee, aan iswaafajiyo badyaaba requirementka ama ee, mihnadaha laga rabo shaqada uu ku socdo sidoo kalena qodobada kale aadin ku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool gaalkacyo oo isku dayaya in ay horumarin ka sameeyaan deegaanada miyiga si ay hoos ugu dhigaan dhibaatooyinka ka dhasha raadsiga biyaha annagoo baajinayna dhib ka dhaca dadkaas walaalkaa oo dariska ah oo wada degan taas annagoo ka duulayna ayaa waxaan samaynay dhallinyaro is- aan isku abaabulno kooxa inaan horumar ka geysano deegaanadii miyiga dadkii reer miyiga ah ee noqotay inuu qof walba deegaankiisa ku nagaado
dhinacii heesaha ayaan barnaamijka sidoo kale ka maqnayn
qodobadaas iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida ugu yaraan afar askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii qaraxyo lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay leeyihiin ciidamada maamul goboleedka puntland deegaanka galgalasa ka barqadi sida ay sheegeen goobjoogayaal wararka aanu helayno ama dadka deegaanka ay v o a ka helayso ayaa sheegaya in laba qarax ay haleeleen laba baabuur oo ka mid ah kolonyo baabuur ah oo socotay buurta galgala waxaana qaraxyadaasi ku dhaawacmay afar askari oo mid ka mid ah dhaawaciisa uu liito ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan
dowladda sacuudi arabiya ayaa tilmaamtay inay ka hortageen gantaha laga soo riday dhinaca yeman saqdii habeenkii dhexe ee- ha- saqdii dhexe ee habeenkii isniinta gantaalka ayaa la sheegay in lagu burburiyey hawada sare isagoo aanu geysan wax khasaare ah sida ay baahisay wakaaladda wararka sacuudi arabiya s p a waa gantaalka labaad oo ay sacuudigu ka hortagaan kaasoo laga soo riday yemen intii lagu guda jiray bishan may isbaahiska sacuudi uu hogaaminayo ee taageero madaxweynaha yemen cabdurabu mansuur haadi ayaa tilmaamay inay dib uga fakarayaan xabajoojintii qaramada midoobey ee garwadeenka ka ahayd ee ay isbahaysigaasi bishii abril kula seexdeen waddanka kuweyt maleeshiyada mucaaradka xuutiyiinta shiicada ah
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan cabdinaasir ah, cali saleebaan waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boorama wuxuuna ka shaqeeyaa ururada dhallinyarada wuxuuna dhallinyarada talo ka siiyaa sidii ay shaqooyinka u raadsan lahaayeen maadaama ay tiro aad u badan oo dhallinyaro ahi ay shaqala yihiin inta badan waxyaabaha uu dhallinyarada talooyinka siiyo waxaa ka mid ah sida qorista araajida ay ku codsanayaan dhinaca shaqooyinka siifiyadooda ama een, waraaqahooda ka tarjumaya waayo aragnimadooda shaqo iyo wixii la halmaala iyo sidoo kale sidii ay isu waafajin lahaayeen xirfadaha ay rabaan iyo codsiyada ay sameynayaan wariyaha v o a boorama haashim sheekh cumar good ayuu u waramay cabdinaasir cali saleebaan inta badan dhallinyarada wuxuu kala taliyaa dhinaca sidii shaqa ay u raadsan lahaayeen qaabka shaqooyinka loo helo qaabka loo raadsado bal cabdinaasir maanta waxaan ka waraysanaynaa waxyaabaha inta badan dhallinyarada uu kala taliyo ee la xidhiidha dhinaca shaqa raadsiga Ee, bismi illaahi raxmaan raxiim ee, haashim cumar kood aad iyo aad baan horta kugu mahadnaqayaa mataqaanaa waraysigan aad ila yeelanayso Ee, waxaan markaa is idhi bal adigu ka shaqsi ahaan maxaad adigu qaban kartaa ee keliya marka waxaan ee, qaatay go-aana inaan dhalinyarta mataqaanaa kala taliyo badiyaaba sidii ay u sameyn lahaayeen ee, job hunting skills wax la idhaahdo oo ah hab ama xirfad uu qofka dhalinyartii uu u raadsan karo ee, mataqaanaayey shaqo si uu mataqaanaa u shaqo tego taas markaa waxaan ku eh, mataqaanaa ku keenay en, inta badan dhalinyartu markay kasoo qalanjibiyeen jaamacadaha iyagoo waxay soo baxaanba mararka qaar aan xataa c v fiican qorin karin marka waxaan sameynaa eh, badiyaaba qofka dhalinyarta c v-ga habka loo qortaan barnaa eh, waxaan tusnaa mataqaanaa eh, ama isku dayaa inaan tuso ama kala taliyo habka uu application fiican u qoran lahaa Eh, waxaan isku dayaa in eh, qofkan dhalinyarta ah ee aan iswaafajiyo badyaaba requirementka ama ee mihinadaha laga rabo shaqada uu ku socdo een, tusaale ahaan haddii uu codsanayo qofkani ee logistics een, ama mataqaanaa adeeg ahaan wixii mataqaanaa ee waafaqsan ee logistiga logisticska haddii uu tusaale ahaan ah, ee qofkani doonayo ee dhinaca mataqaanaa finance-ka waa in finance-ka mataqaanaa uu relate la tahay shahaadadiisu oo sha- markiisa hore Xidhiidh la leedahay.
oo xidhiidh la leedahay waxaad sheegtay inaad dhalinyarta kala talisaan sidii ay shaqo u raadsan lahaayeen sidii ay ku heli lahaayeen wadadii ay u mari lahaayeen Eh, markaa ma adigoo shaksiya oo isxilqaamay ayaad maaragtay kala talisaa dhalinyarada habka ay shaqada u heliyaan mise idinka oo urura ayaad howlaha ku howlantihiin oo dhalinyarta jaamacadaha iyo kasoo baxay aad inaad ururkiinaasi wax ka qabto Ee, wallaahi heshiba waxay noqon karaysaa labadaba way noqon karaysaa jawaabtaasi anigoo shaksiyana waan odhan karaya anagoo ururana waan odhan karaya sababto waxaan saa u leeyahay marka ururkaygu uu leeyahay ama uu wado mashaariic uu wado ee dhalinyarta waan uga faa'iideynaa inay internship ha nagula joogaan si tabaruca shaqooyinka aan barno ee sidoo kale aan gaadhsiino mataqaanaa qofkani heer uu xirfada ku yeelan karo uu shaqo mataqaanaa noocaasi tan uu anaga noo qabtay tan lamida uu ku raadsan karo ee markaasi waa marka ururka uu mashaariic hayo ee annaga mataqaanaa shaqo ay ka socoto mataqaanaa ururka dhexdiisa marka uu gaabis jiro sida imika oo kale gaabis baan ku jirnaa ee gaabisna waxa weeyaan ee shaqadii mataqaanaa mashaariicyo horeen wadni waan dhammaynay kuwo kalena weli maanaan helin markaasoo kale waxaan ku shaqeeyaa sa- shakhsiyeen ama hab individual ah inaan dhalinyarta een, kuwaan arko in mataqaanaa inta badan la discuss gareeyo ee cv-gii aan mataqaanaa tuso habkii uu qoran lahaa applicationkii wixii oo dhan dabadeetana een, aan ku idhaahdo ku dhiirigeliyo ee, meelaha shaqooyinka lagu soo xayisiyo ama shabakadaha shaqooyinka lagu soo xayisiyo joornaalada meelahaasoo dhan ku- inuu qofku ku xidhnaado oo aan ku dhiirigelino ee, sidoo kale xataa dhalinyarta waxaa ku dhiirigeliya anu badyaaba inay hay-adaha ugu shaqeeyaan hab inteen ee, inteen ah ama wasaaradaha dowladda ay inteen ku galaan oo tabaruc ay kusii galaan because of shaqadii markaa ayaa qofka u baahan saa dhowtoole inta badan dhalinyarada jaamacadaha ka baxda waxay shaqada ka raadsadaan hay-adaha een, ama samafalka ha ahaadaan ama kuwa yuenka ha ahaadaan iyo dhinaca wasaaradaha ma jiraan dhalinyar aad kula talisaan inuu qofku uu shaqo isagoo abuuran karo oo shaqo u gaara uu samaysan karo inta badan taama ku dhiirigelisaan maadaama ay takhasusaad badan haystaan een wallaahi heshimow taasi waa ta ugu wanaagsanba mataqaanaa markay noqoto qofku macnii inuu noqdo een waxaan kaloo dhan qofku qof u shaqaynaya ama cid buu u shaqaynaya een laakiin taasi waa macnihii waa shaqo uu qofka biniaadankii uu madax banaanin haysto uu saacadaha intuu doono ka shaqatay karo intuu doonana mataqaanaa hawlihiisa kale gaarka qabsan karo isagoo isfasixi karo isagoo mataqaanaa isku hayo waxyaabo fara badan marka ee, waan kula talinaa laakiin inuu saad la socoto dilkiina dhaqaale ma yaal markaa dhaqaale la-aantaasiba waxay keenaysaa inaan qofkii dhalinyartii markuu soo garaajuweyd garay waalid baa sugayay waxaa laga yaabaaba eh, xilliga uu soo qalinjibiyo in waalidkuba labada boqolee doolar ama laba boqolee kontonka doolar ee uu simisterka ka bixinayay itaan la-aan ee hayso dirqi macnaha uu eh, hawshaasi eh, uu ku wadayay maalinta markaa ardaygan soo qalinjibiyo waalidkii wuxuuba sugayaaba in loo shaqeeyo oo isagii mataqaanaaye aan culays badan uu ka daadego haddana haddii uu ardayga ku darsado marka uu soo qalinjabiyo inuu yidhaahdo anigii haddana ee, dhaqaale kala hadlaysiyo ifan xataa waalidada dhaqaalaha haysta laftirkoodu een, arrintaasi kuma yar baraarugsana inay ilmahoodii haddana ay isagoo jaamacaddi kasoo baxay haddana intay lacaga u- ku aaminaan ay yidhaahdaan een, samayso muxua ganacsi yaro een, ganacsi abuuro hab macnaha noloshaada een, aada u xallin karto bilow kaasi wuxuu ahaa cabdinaasir cali saleebaan wuxuuna magaalada boorama ugu warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
inta badan deegaanada miyiga waxaa ka dhaca dhibaatooyin salka ku haya dhinaca raasiga daaqa iyo biyaha dhalinyaro ku nool gaalkacyo ayaa isku dayaya inay horumariyaan ceelal biyoodyo si ay hoos ugu dhigaan colaadaha ka dhasha muranka ku salaysan biyaha wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa waraystay yuunis maxamed xasan oo hormuud u ah dhalinyarada howshaasi isu abaabushay waxaa keenay duruufo jir ah awgood duruufahaasoo ay ka mid ahayd markii dadka reemiyiga ah ay ahaayeen dad iska gu- eh, reeguuraaya oo meel ay sal dhigaan aan lahayn iyadoo ay ka mid ahayd amni darada laftirkeeda baadiyaha ka dhacda dadkaas reeguuraaga ah ila waxa waaye qofku sal uu leeyahay oo fadhiista ma leh hadba degmuu tegaya waa seer baa gashay ama meel baa u gudubtay waxbaa imaanaysa annagoo baajinayna dhib ka dhaca dadkaas walaalkaa oo deriska ah oo wada degan taas annagoo ka duulayna ayaa waxaan sameynay dhallinyaro is- aan isku abaabulno kooxa inaan horumar ka geysano deegaanadii miyiga dadkii reer miyiga ah ee noqotay inuu qof walba deegaankiisa ku nagaado ayadoo aan wax dhibaato ama qashqashaada aysa sidii hore ay ahaan jirtay aysan lahaan ilaa shantii bilood hadda u dambeysay waxaa la ogyahay cabdiwaaxidow inaan wax qashqashaada miyi ka dhicin ayadoo ay ka tahay qof walba dhinaciisa inuu biyihiisa iyo iyo xoolihiisa uu ka shubto
Eh, yunis eh, inta badan dadka reemiyiga ah ee dhibaatooyinka soo kala dhexgala waxay ku salaysan yihiin daaqa iyo biyaha Eh, ma waxaad leedihiin ka dhalinyaro ahaan deegaanadan dadka aan hadda uga hirgelinay eh, miyiga gobolka mudug waxaan ku baajinaynaa colaad ka dhacda miyiga cabdiwaaxid sidaas waaye waa waa si muuqato oo cad meeshan waxa waaye soomaali baan nahay isku hal oday baan na gala dhalay isku sinji baan nahay maanta inaan wiil dambe oo soomaaliya uu colaad ku dhinto oo beeleed waxaa ka wanaag badan inuu nolosha ku noolaado dowladaha nala deriska toddobaatan milyan ay marayaan ku dhowaad annakana dagaala intaan naga soo reebay ayadoo saas aan ka duulayno in dadka walaalka ay kala nabad galaan ayaa horumarinta noocaasa dhallinyaradeenni qaadanay aan qaadanay waxa weeye dadkii waa ku kala nabadgelayaan hadda deegaamadii aan ceelasha la geeyo oo maamulka u geeyey oo deegaameynta laga sameeyey waa dareemaysaa intaa ba- bariga xoogaa yaro ayaan dhigta geel iyo wax lakala dhacay iyadana iska dhammaato oo la dhameeyey khilaafkaas ma ahana intii ka dambeysay nabad iyo amni baa lagu wada seexday waxaana keenaysaa nin walba biyihiisu cabhaya oo fawdo iyo ari isku gudbay iyo wax isku tilaaba ma dhacayso waxa kale oo annaga qorshahaas ooga dan leenahay in dadkaas walaalka deris wada noqdaan wadankii la deegaameeyo oo wax dhibaato aysa imaan reemiyiguna ay qofkaasu degmada markuu leeyahay waxaa imaanaysa inuu iskuul ka helo in waxbarasho uu ka helo oo fiican caafimaad ka helo oo asagiina mataqaanaa dad badan oo u dhima jiray caafimaad dartiis ay baaqato oo mchadii hadeertaan lagu howl jiro oo la geenayo oo dha- ka dhalinyaro ahaan annagoo horumarka noocaas aan qabanay ee nagu taageereen dad badan oo bulshada gobolka mudug iyo jaaliyadda iskugu jirta annagoo ka helayna dhiirigelin iyo horumarkaas inaan sii wadno Eh, kharashaadka eh, dhismayaasha lagu hirgeliyey eh, haddii aada noo sheegtid yaa idinka caawiye waxaa naga caawiyey inta ay daqnanayso dadkaas ku dacdaraysan miyiga oo ka daqnanaya ayaa nagu caawiyey iyadoo dadkii maantay shalay sidii ahayaan aan maantay aan ahayn ayagoo si fiican caafimaadkooda iyo waxbarashadooda si degdega ku helay iyadoo bulshada degan gobolka mudug ay taakuladaas wax kala hayeen ma waxaa jira goobo waxbarasho iyo caafimaad ah oo deegaanadii laga hirgeliyey miyiga aada geyseen qorsheeda haddaan ku jirnaa dhismihiina waa socdaa
Eh, ka dhaliira ahaan maalinkaa isu tegay markii hore oo fakarkan lahaa mise waa laydinku dhaliyey may waxna lagu dhaliya male dhallinyaro guruubanakoo aan ku tashanay in wadankeena iyo dadkeena aan hormarino go-aankaasana qaadanay anakoo ka duulayna dad walaala dhib dambe oo u dhexeeya inuusan dhicin oo qof walba deegaankiisa biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho uu ku helo
bulshada miyiga ku dhaqan waa xoola dhaqato haddii ay arkaan meeshii magaalo in laga dhigayo soo uma malaynayaan in xoolihii lasii dabar jarayo maya magaalooyinkan ayaga ah walba u baahna muddo dheere waxay u lugeynahayeen meel aan ay ka cabaan koob sheexa iyadoo aan lahayn iyagoo marka tuuladii usoo dhowaatay waxbarashadii usoo dhowaatay intay safar dheer gaalkacyo usoo geli lahayeen meeshooda ku helaya waa inay alxamdu shukri yidhaahdaan baa u malaynaya deegaan deegaankan dhulkan waa ballaaran yahay oo qofku meeshuu doon uu daaqsinka u gey karaa
kaasi waxa uu ahaa yuunis maxamed xasan wuxuuna la hadlayey wariyaha v o e da magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq isagoo ka hadlayey arrimo khuseeya dhallinyarada oo isku dayaya in ay dadka deegaanada miyiga gaalkacyo iyo ku hareereysan ku baraarujiyaan in ay ceelbiyoodyada iyo dadku ay si wadajir ah u wada cabaan oo laga hortagana inay dadku ku dagaalamaan jamaalow haddaynu ka nimaadno dhinaca warbixino haatanna bal dhinacii heesaha ayaynu u tegaynaa hees ay ku luuqayso gabadh fanaanada oo la yidhaahdo jamiila jackson waa cimilada haddaynu heestaasay ku luuqaynaysay jamiila jackson intaas kaga nimaadnona laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacaddii duhurnimo ayaad nagala socoteen haatanna dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaan eegeyna
haddii aynu ku horrayno ciyaaraha n b a-da ayaa xalay kulan xiiso badan ay ciyaareen kooxaha warriorska iyo kooxda kale ee ka dhisan gobolka la yidhaahdo oklahoma iyadoo ciyaarta ahayd mid markaasi labada dhinac ay soo bandhigeen ciyaar aada u xiiso badan steve steve carrier ayaa waxa uu kooxdiisa uu u suurageliyey in ay faynalaha timaado isagoo islamar ahaantaasina u keenay lix iyo soddon bointiyo ama dhibcood markii ay kooxda golden stateka warriorska ay kaga adkaadeen sagaashan iyo lix dhibcood oo ay keensadeen halka siddeetan iyo siddeed dhibcona ay keensadeen kooxda oklahoma city ka dhisan thunder waxaana markaasi ay noqotay in marka wadarta guud ee kulamadii ay ciyaareen dhinacyadu afar iyo saddex ay ku adkaadaan kooxda golden state oo noqonaysa in ay faynalaha la ciyaarto kooxda kale ee hore uga soo gudubtay faynalaha ee cleveland waxaa leeli doonaa kulanka faynalaha maalinta khamiista iyadoo ay doonayso kooxda warriorska inay ku celiso faynalihii ay hore u ciyaareen labadan kooxood oo afar iyo laba wadarta guud marka laisku daro labakunshantobankii kooxda warriorska ay markaasi ku guuleysatay waxay noqonaysaa markii labaad oo faynaluhu ay timaado dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ciyaaryahanka adduunka ugu wanaagsan hadda lionel messy ayaa maxkamad waxa ugu bilaabanaysaa maanta magaalada barcelona ee dalka sbain taasoo la xiriirta waxisdabamarin dhinaca canshuuraha ku saabsan messy iyo aabihiisa george ayaa waxa ay yihiin kuwo loo haysto inay isdabamariyeen adduun gaaraya afar milyan oo yuuro intii u dhexaysay sanadkii sanadkii waxaana la sheegayaa in ay maxkamadeyntooda ay ka bilaabanayso maanta magaalada barcelona hase yeeshee dadka u doodaya messy ee garyaqaanada ah ayaa waxay ku doodayaan in ciyaaryahan lionel messy aanu marnaba wakhti u helin inuu akhriyo kontraktiyada ama heshiisyada uu la saxiixanayo kooxaha iyo shirkadaha niraade ee markaasi wax u xayeysiinayo taasoo ka dhigaysa in haba yaraatay uusan waxba kala socnin wax uu saxiixayo taa beddelkeeda aabihiisu yahay qof uu xilsaartay arrimahaasi laakiin qaadiga maxkamadda ayaa sheegay intaasi aysan messy meesha ka saari doonin in loo cafiyo waxyaabihii loo haystay messy aabihiisa ayaa waxa ay bixiyeen shan milyan oo lacagta yuuraha laga isticmaalo markaasoo ay u dhiganto lacagtii hore ay lagu eedeeyey inay isdamariyeen islamar ahaantaasina taas oo ay ku tilmaameen inay tahay lacagtii lagu eedeeyey inaysan iyagoo bixinin oo lagu daray interestiga intii lagu guda jiray sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban messy ayaa shan mar ku guulaystay ciyaartooyga ugu wanaagsan adduunka waxaanu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu taajirsan dunida naadiga kubadda cagta yuventus ayaa waxa ay shaaca ka qaadaysaa in ay si weyn ugu dhowdahay inay la soo wareegto ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara barcelona dani alves ciyaartooyga wadanka brazil u dhashay ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loola xiriirinayay naadiga kubadda cagta yuventus gaar ahaan naadiga old lady oo markaasi doonaysa inay xilli ciyaareedkani isxoojiso waxa uu sheegay agaasimaha guud ee ciyaaraha naadiga kubadda cagta yuventus josebe morata in ay meelo wanaagsan u marayso wadaxaajuodyada ay kula jiraan kooxda barcelona iyo dani alves oo soddon iyo saddex jir a waxaan idin xaqiijin karayaa ayuu warbaahinta u sheegay isniintii shalay morata in daniel alves iyo wadaxaajoodyada ay kuleeyihiin ay la leeyihiin ay meel wanaagsan marayso isagoo intaas ku daray inay ku qanacsan yihiin wadaxaajoodyadaasi wadaxaajoodyada ayuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo horumar wanaagsan sameynaya islamar ahaantaas in orajo wanaagsan ka qabo in lasoo afjiro dhowaantan alves ayaa waxa uu kontraktiga kula joogo naadiga kubadda cagta ee barcelona uu yahay mid sii dhammaanaya iyadoo hadda la rajaynayo in naadiga barcelona ay iska fasaxdo ciyaartooygaasi markaas oo la rajaynayo in xagaaga soo socda juun sanadka soo aadan uu noqon doono ciyaartooy markaa si aan lacag ahayn uga tagi karaya naadiga kubadda cagta ee barcelona dhegeystayaal xubintii cayaarahana halkaas haynoo joogto maanta
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha dhegeystayaal waxaa naga xasuusinay ciddii jecel in ay barnaamijka dhallinyarada maanta ka qayb gasho ama fikrada kusoo biiriso fadlan hama ogaanin inaad fariimihiina noogu soo dirtaan somali at v o a news dt com haatanna dhinacii gebagabada ayaynu kusii dhowaanaynaaye hees uu ku luuqeeyo ay ku luuqeeyaan si wada jiraan idhaahasi talantaaliya maryan mursal iyo cumar dhule ayaa idiin soo qabsanaya waa buurba ku gudba
ibarinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday hurdo kama bugto ibarinsayo waygu bahaye haddaan ku bukaa may bugsin kartaa haddaan ku bukaa may bugsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
may baxnaaninaysa ah may baxnaaninaysa anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane miyan weli bogsade birbaayigu jabsane miyan weli bogsade
gurbaa kugu gudbane
Yaato. buurba kuu gudba cumar dhuule heestaa uu ku luuqaynayo iyo weliba maryan mursal waxay gebagebe u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn afarta kulmayno waano ismaaciil xuseen farjare jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamadooda leh sidaas iyo kulanti dambe iyo ismaqal dambe oo xiise leh
berya kama raagine aha dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysaa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto
This program has come to you from the Voice of America, Washington.